waxaa degmada shabeelle ee gobolka faafan ee dowladdeegaanka soomaalida lagu daafuray mashruuca horumarinta adeega biyaha dhulka hoostiisa ku jira ee wadamada urur goboleedka igaad haddaba munaasabadda waxaa kasoo qaybgelay madaxweynaha dowladdeegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar qaar ka mid a wasiirada biyaha ee wadamada igaad ergooyin ka socday wadamada caalamka iyo weliba hay-adaha u n k iyadoo ujeedadu ahayd in xal waara loo helo caqabadaha biyoyaraaneed ee markaasi ka jira gobolka taasoo ay sababeen abaaro soo noqnoqday kobaca bulshada iyo isbeddelka cimilada islamarkaana saameeyey bulsho lagu qiyaasay afartan milyan oo qof oo ku nool gobolka geeska afrika madaxweynaha dowladdeegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in wixii ka dambeeyey isbeddelka ee dowladdiisu xoogga saartay in kor loo qaado heerdaboolka biyaha oo aada u hooseeyey lana gaadhsiiyey in ka badan boqolkiiba afartan iyo toddobo It's with great pleasure that I welcome you to the launch of the Groundwater Access Facility, GAFA, a joint initiative led by IGAD.
waxaa farxad ii ah inaan halkan idinku soo dhoweeyo ee daahfurka mashruucan horumarinta biyaha dhulka hoostiisa ee gafa ee ka faa'iidaysiga biyaha ku jira dhulka hoostiisa oo qayb ka ah qorshe wadareedka horumarineed ee igad ay hormuudka u tahay munaasabadda daahfurka mashruucani gafa waa mid dhab ahaantii ka turjumaya ayuu yidhi madaxweynuhu horumarka uu ku tallaabsaday deegaanka soomaalida isbeddelkii kadib madaxweynuhu waxa uu xusay in deegaanka uu soo maray cadaadisyo kala duwan oo sababay tacadiye inay dhacaan arrimahaasna waxa uu yidhi waxay dhibaato ku keeneen in dib u dhac uu ku yimaado dhammaan kaabayaasha dhaqaale ee horumarkii aasaasiga ahaa inay noqdaan kuwo liita isagoo sheegay in lix sano ka hor heerdaboolka adeega biyaha deegaanka in uu ahaa mid aada u hooseeya boqolkiiba labaatan ilaa iyo siddeed iyo toban magaalo iyo miyiba geesta kale madaxweynaha ayaa sheegay in isbeddelkii kadib dadaallo badan oo ay samaysay xukuumaddiisu la gaadhsiiyey heerdaboolka biyaha deegaanka in la gaadhsiiyey boqolkiiba in ka badan afartan iyo toddobo geestooda waxaa iyaguna madasha ka hadlay qaar ka mid ah wasiiradii ka socday urur goboleedka igad ee waddamada south sudan iyo uganda wasiirka biyaha ee south sudan oo madasha ka hadlay I thank the federal uh, government of Ethiopia and the regional government of Somali for extending waxa uu marka hore u mahadceliyey dowladda federaalka iyo tan deegaanka martiqaadka iyo soo dhoweynta ay u sameeyeen si ay markaasi qayb uga noqdaan daahfurka munaasabadda mashruuca biyaha dhulka hoostiisa gobolka geeska afrika ayuu yidhi waa mid saameyn ba-an ee u geysatay isbeddelka cimilada taasoo ayuu yidhi ka dhigtay mid nuglaada fatahaadaha iyo abaaraha soo noqnoqda inta aan xusuusto ayuu yidhi wasiirku deegaanka soomaalida waa meelaha dalka etoobiya ka mid ah ay saameynta ku yeesheen abaaruhu arrimahanna waxa uu yidhi waa kuwo caqabad ku noqday waddamada dhaca bariga afrika mashruucanna uu ku tilmaamay ay daha fureen inuu xal waara u noqon doono caqabadahaasi jira wafdigan ka koobnaa wasiirada biyaha ee waddamada igad ayaa intii ay joogeen deegaanka soomaalida waxa ay soo booqdeen mashruuca biyogelinta magaalada jigjiga wejigiisa labaad oo markaasi laga soo jiidayo santarka dhagax leh ee faafan iyo sidoo kale mashruuca biyogelinta oo markaasi laga wado magaalada wajaale iyagoo markaasi soo indhiindheeyey sharaxaadna laga siiyey mashaariicahani sidaay u socdaan iyo halka ay marayaanba isku soo wada duubo igad oo urur goboleed ay ku bohoobeen waddamada dhaca geeska afrika ee kala ah etoobiya jabuuti soomaaliya kenya uganda suudaan eritrea iyo south sudan waana kuwa markaasi iska kaashada danaha horumarineed ee ka dhexeeya waddamadani jaarka ah maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga